أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعdu casharkeena waxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda kontan iyo koowaad ee suuraة الmaa-ida ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi yaa أyuha اladiina aamanuu yaa أyuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa تتakiduu haka dhiganina alyahuuda yahuuda iyo wanasaaraa nasaarada kirishtanka ha ka dhiganina awliyaa-a kuwa aada garabsataan oo aada markaa yacnii gacal yacnii gacaltooyo aada u qabtaan ha ka dhiganina bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaarka kale owliyadooda waaye iyagaa isgarabsado oo isjecel waman axadkii yatawalla ka weli dhigto hum iyaga minhum xaal ou minkum xaal ou idinka idinka mid yahay fa innahu isagu minhum iyagow ka mid ahaaday qofkii idinka idinka midoo iyaga ka weli dhigto fa inahu isagu minhum iyagii ayuu ka mid ahaaday in allaha alla laa yahdii ma hanuuninaayo alqowma qolo addaalimiina dulmi falo qolo dulmi falowyaal ahoo dulmi falo oo walaha iyo kalgacaylka iyo nusrada meeshay ahayd maahe meel kale dhigaayo kuwa ayaa marka alla ma hanuuninayo fa taraa waad arkaysaa aladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda maradun ay shakun shakiga uu yahay yusaaricuuna xaal ay degdegayaan inay degdegayaan baad arkaysaa fiihim iyaga dhexdooda ay ku degdegayaan oo yacnii xaggooda ay u degdegayaan yaquuluuna xaal ay dhahayaan nakhshaa waxaan ka cabsanaynaa an tusiibanaa inay nagu dhacdo oyna asiibto daa'iratun mid wareegeyso musiibo iyo dhibaato wareegeyso inayna asiibto ayaan ka baqaynaa haddaan nimankaa ka xarig furanno facasa llaahu facasaa waxaa xaqii facasa allaahu alla wuxuu xaqiiq ku yahay an ya'tiya inuu la imaado bilfatxi guul inuu la imaado ama bilfatxi kala bixin inuu la imaado idinkala saaro qolada baatilka wadata iyo qoladiina xaqa wadato ow amase amrin arin inuu yimaado ow amrin ama inuu yacnii amar uu la yimaado arrinka oo min cindihi ilaahay agtiisa xaggiisa ka ahaaday fa yusbixuu markaa ay ahaadaan naadimiina kuwa qoomameeyo calaa maa asaruu wixii ay siraysteen darteed kuwa u qoomameeyo fii anfusihim nafahooda ay ku siraysteen aayadahan marka culimada waxay leeyihiin sababu nusuulkeeda cubaadat bnu saamit iyo cabdullaahi bnu ubay arrin dhex martay bay ahayd banu qaynuqaac markii la galay cabdullaahi bnu ubay yacnii ayaa isaga markaa yacnii wuxuu yidhi anigu kama maarmo yahuudda waanan u baahanahay waxaanna ka cabsanayaa haddii aan ka xarig furto inay abaar intay dhacdo nimanka niman ganacsigii iyo wax walba haayo waaye oo badarkii iyo ayagu hayaa inay markaan abaar ay nagu dhacdo inay waxna sii waayaan baan ka baqayaa amase haddii hadhow waxaan isagu dhalanteed buu u arkaa risaalada nebiga iyo diintee hadday meel gaari weyso bal inaan saaxiib ku yeesho ayaga oo aan ayaga markaas aan ku fakado ama aan ku baxsado cubaadat bnu saamitna wuxuu yidhi anigu yacnii yahuud gacaltooyadeeda iyo yacnii nusradeeda ma rabo waana ka beri noqday alle in rasuul iyo mu'miniinta ayaan yacnii xaggooda aan u beri noqday oo iyaga ayaa walahooda ou ideeqaa labadoodu marka sidaa ay dhex martay baa aayadahan soo degeynoo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu lyahuuda waannasaaraa awliyaa isaga tafsiir sidaa buu leeyahay isagu nusuulka yacnii la tilmaamay mid sidaas waayo suddi isaga waxa uu leeyahay markii dagaalkii uxud ou dhacay oo muslimiintii marka dhibaatada ay soo gaartay markaas ayaa dad baa waxay ka cabsadeen in markaa lagu rogaal celiyo oo waxaanoo dhan markaa yacnii islaamnimada ay baaba-do dabadeedna markaa yacnii hadday gaaladu libin ay yeeshaan xaggee la haleelayaa marka yahuud in marka abaal la gashto oo iyaga ammaan laga dhigto oo iyaga markaas hadhow loo baxsado ayaa dad ku fakereen markaasuu alla arrintaa uu reebay waxaan ay malaynayaanna arrintu inaynan noqonaynina ilaahay uu diintiisa guul sii doono nebigiisa iyo asxaabtiisaba ay guulaysan doonaan yahuuddanna jizye in laga qaadi doono taasaa marka yacni sababu nusuul labaadoo aayadda wa mid saddexaadna wuxuu leeyahay abulubaaba qisadiisa waayo bani qurayda banu qurayda markay nebiga heshiiska uga baxeen sala allahu calayhi wasalam oo ay gaaladii mushrikiinta kusoo kaalmeeyeen waa kii marka nebigu uu la dagaalay sidaasna waa la faray oo dadkoodii dagaalami karay marka la laayey ilmihii iyo naagihiina la addoonsaday ama layskaba aan la dilin iyaga markaas markaas ay sidaa dhacayso oo iyagana gaar laga haayo bani banu qurayda ayaa marka abulubaabey ayaa xaggooda aaday markaasay waxay yidhaahdeen maxaad u malaynaysaa haddaan isdhiibno inuu nagu sameynayo moxamed markaasuu abulubaaba gacantiisuu qoorta ku ishaaray wuxuu yidhi waa dil waay dil markii ay hadalkaa uu ka fakaday ayaa aada u u qoomameeyey wuxuu is yihi rasuulkii sirtiisii iyo muslimiintii sirtoodii baad bixisay geed buu isku xiray la igama furaayuu yidhi ilaa rasuulka uu ifuro sala allahu calayhi wasalam sidaas ayaa marka nebigaa furay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi aayadda marka taana waa kusoo degtayna waa la yidhaahdaa saddexdaas sababu nusuul ayaa la sheegaa wax isdiidayana maaha intaba waa dhici kartaa marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tattakhiduu ha ka dhiganina alyahuuda yahuud iyo wanasaara nasaarada kirishtanka owliyaa-a gacal ha ka dhiganina iyo garab gacal iyo garab lianna aslu lwalaa ama almuwaalaatu macnaheedu muwaalaadka macnihiisu waa almunaasaratu walmaxabatu jacayl iyo garab iyo garabsiin jacaylka marka de maxabada iyada midda dabiiciga a laga hadli maayo oo qofku ilmaha uu dhalay iyo hadday ka diin duwan yihiin ama waalidkiisa uu ka diin duwan yahay jacayl waa u qabaa laakiin maxabo diini a lama dhaho taas ninku waxaan soo marnay naag yahuudiyada iyo naag nasraaniyada waa guursan karaa maxabada oo u qaba xaaskiisaas marka ma ahan tan laga hadlaayo nacam ee maxabada la tilmaamayo waa maxabo diini oo barnaamijyadooda iyo diinkooda iyo sida ay ula dagaalamayaan diinul islaam iyo inaad adiga la jeclaato nacam munaasaraduna inaad ku garab siiso waayo takhdiidaadkoodaas iyo mabaadi'doodaas ay diinka kula dagaalamayaan oo ay rabaan inay ku hoos ugu dhigaan inaad adiga ku garab siiso way marka garab iyo gacal ha ka dhiganina way bacduhum qaarkood awliyaa-u bacdin qaarka kale garabkood iyo gacalkood waaye marka labadan qolo marka bacduhum awliyaa-u bacdin yahuud iyo nasaara isjecel ma aha iyaga dhexdooda iyaga laftooda isma jeclo waa isnacab yihiin ee macnuhu waxay tahay yahuudda iyagaa isjecel dhexdooda nasaaraduna ayagaa isjecel dhexdooda sidaasna marka waa la yidhaahdaa mas'alo kaloo fiqigana culimada waa ka qaataanoo bacduhum awliyaau bacdin waxay tahay yahuudiga iyo nasraanigu waa isdhexli karaan marka la leeyahay laa yatawaarasu ahlu millatayni laba diin dad kala haysto isma dhexlaan laa yarisu lmuslimu lkaafira wala lkaafiru lmuslima marka yacni la leeyahay oo labada kale diinta ah isma dhexlaan marka la leeyahay waa mus islaamnimada iyo wixii kasoo haray laakiin wixii kasoo haray islaamnimada ma isdhexli karaan yahuudi iyo nasraani yahuudi iyo wathani mid yacni asnaamta caabudo kuwa waa isdhexli karaan lianna alkufra millatun waaxida gaalnimadu waa haldi hal diin wa imaamu shaaficina sidaasuu qabaa wixii un sharcigu ka kala ree yacni kasoo reebay maahani oo ayagu kale axkaam uu ka dhigay a-imada qaarkoodna waxay leeyiin maya sidaa maahan laa yatawaarasu ahlu millatayn waa waxaa weeyaan waa caamoo diin walbaa dadka isdhexlaya oo la isdhexal siinayo waa inay isku diin yihiin nasraanigu nasraani unbuu dhexli karaa yahuudi ma dhexli karo yahuudigu yahuudi unbau dhexli karaa cid kale ma dhexli kara sidaas bay leeyihiin iyaga marka yahuudiga iyo nasraaniga isma dhexli karaan sidaana xanaabilada iyo bacdi saxaabana waa ku kala tageen oo saxaabada yani masaladaas way isku khilaafeen ayb laakiin muslimku asaga marnaba gaal ma dhexlayo si walba noocuu raba ha ahaado ayb marka bacduhum wliyaau bacdin haddii yahuud iyo nasaaro laysku cadfay ee la yihi qaarkood qaarka kaley weli u yihiin dee muwaalaadba hadduu ka dhexeeyo waa isdhexli karaan meeshaasay ka keeneen marka culimadaas waman qofkii yatawalla ka weli dhigto oo ka gacal dhigto oo ka garab dhigto oo garab siiya iyaga waman axadkii yatawalla ka weli dhigto hum yahuud iyo nasaara minkum xaal ou idinka idinku tirsan yahay fa inahu isagu kaasi minhum iyagu ka mid yahay idinka idinkama mid ah marka alimaam abu jacfar الطabri wuxuu yihi faina man tawalaahum wa nasarahum calى اlmu'miniin ninkii ka weli dhigto oo mu'miniinta uga gargaaro fahuwa min ahli diinihim wa milatihim diintooda dadkooda ayuu ka mid yahay iyo miladooda fainahu laa yatawalaa mutawallin axada qof weli dhiganayaa ma weli dhigto axad kama weli dhigto ilaa wahuwa bihi wa bidiinihi wamaa huwa calayhi raadin markuu ka weli dhiganaayo isaga iyo waxa uu ku taagan yahay iyo diinkiisau raalli ka yahay qeyd laazim camal ah weeyaan ayb waidaa radiyahu haddii uu ka raalli noqdo wa radiya diinahu diinkiisiina uu ka raalli noqdo faqad caadaa maa khaalafahu yahuudiga nasraaniga diinkiisa wixii khilaafsan oo islaamnimada ah ayuu la coleytamay waana yani wixii khilaafo ayuu la coleytamay fa saara xukmuhu xukmahu marka xukunkiisu xukunkiisuu noqday marka ibnu cabaasna meeshaa wuxuu ka istinbaaday isagana carabtii nasaarada noqotay oo kirishtanka noqotay sida reer bani taqlib oo kale inay yahuud la xugun yihiin nasaaro la xugun yihiin waman yatawalahum minkum fainahu minhum sheekh maxamed alamin shanqiiti isagana wuxuu yihi aayaddan meeshaan marka aayaddan markuu fasirayey wuxuu tilmaamay aayadihii muwaalaadkuu soo koobay oo mid waatanaa mid kalena mar kalena rabbi wuxuu yidhi wuxuu tilmaamay muwaalaad gaalo iyo inaynan kulmaynin iimaan ayuu sheegay oo walow kaanuu yu'minuuna biاllaahi wاnnabiyi wamaa unzila ilayhi ma takhaduuhum wliyaa hadday alleh iyo rasuulka iyo wixii lagu soo dejiyey ay rumaysnaan lahaayeen gacal maba ka dhigteenba ayagana kuwaas aayaddii suuratu aali cimraan een ku faahfaahinayna iyada waxaa laga soo reebay qofkii la qasbo oo daahirkiisa la qasbo laakiin baatinka cidima qasbi karto laa yatakidi اlmu'minuuna alkafiriina أwliyaءa min duni اlmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fi shayi ilaa an tattaquu minhum tuqaah hadduu ka cabsado xaaladaas cabsida uu ku jiro waa u bannaan tahay haddii wax iyaga marka walaa keenayo ou sameeyo diinta ma uga baxaayo lanna aayaddaa soo reebtay ilaa an tattaquu minhum tuqaah ayb wixii marka aan intaa ahayn markaasi de waxay noqonaysaa marka aayaddan sida ay tilmaamaysuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi wamin wafuhima min dawaahiri hadihi alaayaati wayufhamu min dawaahiri hadihi alaayaati aayaadkan daahirkooda waxaa laga fahmayaa ana man tawalla alkufaara camdan qofkii si kas ah uga weli dhigto gaalada ikhtiyaaran isagoo doortay ragbatan fiihim jacayl markaa uu iyaga jecel yahay annahu kaafirun midluhum waa gaal ayagoo kala sidaasuu ku gebagabeeyey yacni intii qofka marka inahaas iyo waxyaabaha laga helo marka maxabadaas marka diin diiniga iyo mabaadi'dooda ay islaamka kula dagaalamayaan ilaa iyadaa diin u ahe diintu kirishtan keliya maaha iyo yahuudiyad keliya maaha hadday ayagu wax kale uga tageen yahuudiyadii iyo kirishtankii waxaas ay uga tageenna naf iyo maal ay ku bixinayaan mabda-na ka dhiganayaan diinta islaamkana ay ku bedelayaan in lagu garab siiyo ma banaana ninkii ku garab siiyana aayaddan uu soo gelaa marka ayb waayo waxaa la fiirinaa macaanida waayo macaanida iyagii baaba hadda kirishtaan iyo waxyaabaha ka iskaba dhaafay ee mabaadi' kaleo ilxaad iyo wax daran bay ku bedeleen iyo diin la-aan midaasayna marka iyaga u dagaalamaan islaamnimadana waa ka dagaalamaan mabda-a noocaasa marka qofkii iyaga ikhtiyaaran ugu garab siiyo waa ku raalli yahay ma ku raalli tahay maba la weydiinayo leanna waaba ku raalli yahay adduunyada inay markaa darteed uu u yeelaayo iyo inuu xoogaa wax helo iyo adduunye raadin cudurdaar ma noqonaysaa ma u noqonayso suuratu naxli baan ugu tegaynaa dalika biannahu mustaxabu alxayaata addunyaa cala alaakhirati wa ana allaha laa yahdi lqowma alkaafiriin gaalnimadaba waxa loogu dhaco adduunyo rabitaankeed waay nacam marka adduunyow rabaa maanic ma aha adduunyow rabaa maanic ma aha waayo waxa la rababa waxay tahay inaad adduunyada iyo diinka diinkaaga doorata hadaad marka yacni yaa wax ugu taallaa marka haddii adduunyo iyo diinkaagii asalkiisii markay iska hor imaadaan aada adduunyada qaadanayso asludiin aad ka tegaysid waxaan ka hadlaa waa asludiin ogaada yani waa wixii marka diinka aasaaska u ahayo haddii la waayaba qofka uu ka baxayo marka qof walbow marka inuu is-ilaaliyo waa aadna iskaga taxadaro xudayfatu bnulyamanna sidaas oo kale waa yidhi war midkiin ha ka dhowrsado ha ka cabsado an yakuuna yahuudiyan ow nasraaniyan inuu yahuudi ama nasraani ou noqdo wahuwa laa yashcur asoon isdareemaynin ayb macaanida la midkaana meelo kalean ugu tegi doonaa oo mas'aladaa ku tacalluqo qiyaamu lxuja iyo waxyaabahaas uga tacalluqana fii suurati alacraaf aan ugu tegaynaa in sha allahu tacaala in allaha alla laa yahdii ma hanuuninaayo alqowma qolo alla ma hanuuninayo aldaalimiina dulmi falay qolo walaha meeshiisii intay ka qaadeen alla oo ugu talagalay sharcan sharci ahaan intay ka qaadeen meel kala dhigeen ilaahay ma hanuuninayo khayr ma waafajinayo fatara aladiina fii quluubihim maradun fataraa waad arkaysaa aladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda maradun jirada ay ku sugan tahay maradkaasi marka ay shakun kuwa diintaba ka shakisan quluubto yacni waxaad arkaysaa kuwa yusaaricuuna inay u degdegayaan xaal ay degdegayaan fiihim ilayhim yani iyaga xaggooda inay u degdegayaan yani sida ay ugu xeel dheer yihiin ay u rabaan ayaa waxaa laga cabiray yusaaricuuna ilayhim lama dhihina fiihim aa leyihi dhexbartankay uga jiraan manaa siday u rabaan ay ugu maman yihiin dhexbartankayba uga jiraan yaquuluuna xaal ay dhahayaan nakhshaa waxaan ka cabsanaynaa an tusiibanaa ama yaquuluuna waxay dhahayaan kuwa nakhshaa waxaan ka cabsanaynaa an tusiibanaa inayna asiibtay nagu dhacdo ayb yani fiihimta waxaa kaloo laga macneeyaa yusaaricuuna xaal ay degdegayaan maxay u degdegayaanna fiihim ay fii muwaalaatihim wa mucaawanatihim garabsiintooda iyo jacaylkooda dhexdiisa yay ku degdegayaan yaquuluuna xaal ay dhahayaan nakhshaa waxaan ka cabsanaynaa an tusiibanaa inay nagu dhacdo daa'iratun tu wareegeyso yacnii musiibo wareegeysa inay nagu dhacdo daa'iratun taduuru calaynaa min caduwinaa yacnii cadowgeenna inuu kalka uu naga yeesho oo markaa uu guul joogta a yeeshaan ka baqaynaa oo waxaan iyo diintan la sheegayaba ay baaba-do markaas xaggeen ku baxsanaynaa waxaasay ka fakarayaan qofkii marka diinta inu de ilaahay uu keensaday oo nebigiisii alla inuu u gargaaraya ninkii rumaysan waxaa ma isdhahayo mana soo gelayaan qalbigiisa facasa allaahu alla wuxuu xaqiiqo ku yahay an ya'tiya inuu la imaado bilfatxi inuu la imaado kala saarid labada qolo inuu kala saaro bilfatxi ay bilqadaa'i kala bixin uu kala bixiyo rasuulka alle inta raacsan iyo iyo cadowga kasoo horjeedo inuu kala bixiyo kala saaro xukunkiisa uu ku kala bixiyo waxaa kaloo bilfatxi lagu macneeyey an yaatiya inuu la imaado bilfatxi guul guushaasna fatxu makay ku fasirayaan qaarkood ow amrin ama inuu la imaado arrin arrinka oo min cindihi ilaahay agtiisa xaggiisa ka ahaatay ow amrin min cindihina suddi wuxuu yidhi aljizyatu baa laga wadaa in nimankan ay u ordaayaan oo yahuuddaba in jizye laga qaadi doono taasaa dhaba inuu alla la imaan doono iyagana waxbay ka raadinayaan marka fa yusbixuu markaa ay ahaadaan naadimiina kuwa qoomameeyo kuwa qoomameynaya ay ahaadaan calaa maa asaruu kii ay siraysteen dartiis fii anfusihim nafahooda ay ku siraysteen darti dartii kuwa u qowmameeya markaa ay ahaadaan meeshaana qataada wuxuu yihi ibnu abi xaatim tafsiirkiisa siduu ku wariyey bisanadihi can qataadata qataada wuxuu yihi yaquulu yani wuxuu leeyahay qataada min muwaadatihim alyahuuda wa gishihim اlslaama wa ahlahu waxay ka qoomameynayaan oo naftoodu ay siraysatay waa maxay waa jacaylka ay yahuud u qabaan iyo khiyaanidda ay muslimiinta khiyaanayaan yani muslimkiina khiyaanay ku hayaan yahuuddiina waa u qalbisan yihiin taas waayo marka wax ay ka qoomameyn doonaan marka ayb oo markaa yacni si kastoy ahaato qofku uu is yiraahdo adigu maanta adaa awood hayo cid wax ku yeeli karta ma leh waxaad rabta sheeg sidaa doonta u dhaqan yacni ku faan garabsiintaas yahuud la garab siinayo si kastoo loogu loogu faano sida dadka qaar ay yacni xaalkoodu ou yahay ay ku faanayaan oo dadkaa yacni markaa si kastooy ahaataba qoomama unbaa u dambeynaysa waayo nin muslimkii uu xukumayeyna khiyaanayo yahuuddiina saafi u ahoo nadiif u ah taas waayo waxaa marka aayadduba ay ka waramayso kuwa qoomama inay u dambeynaysa waxaana la yiraahdaa man acaana daaliman buliya bihi tatarku markii uu dimishiq soo weerarayey ayaa dad dadka muslimiinta ku xisaabnaa ayaa garab siiyey oo meeshay muslimku uu joogo iyo meesha ciidanku joogaan meeshay ka dagan yihiin bay u sheegayeen markii dagaalku uu dhacay oo tataartud ay waxna halleeyeen weliba kuwa ayagu waxay sameynayeen intay dadka muslimiinta fardooleydaa soo siraan ayay qubrusay ka iibi jireen fardaha muslimiinta nasaaraday ka gedi jireen dadkii muslimiinta waa geey jireen ayagoo maxaabiis noqonayo markaas dhib fara badan bay haayeen qoladaas tatarkii bay caawineen markii dambeo tataarkii laga adkaaday oy jabeen oy sii socdeen nimankii shalay garabka siiyey eberay ka dhigeen waa laayeen markaasuu ibnu taymiya wuxuu yidhi meeshaa marka waxaa ka xaqiiqdooday waxaa ka xaqiiqoobay man acaana daaliman buliya bihi nin daalima qofkii u hiiliyo oo garab dulmi dulmiga ku siiyo isagaa lagu imtixaanaa qabla kulli shay weligaa marka qof daalima garab ha siinin haddaad garab siiso ada isagaa lagugu imtixaani doonaa un marka dambe isagaa ku ihaanaysanayo taariikhduna waa ujeednaa iyo dhacdooyinkan joognaaba waxay kuu caddaynayaan wax badan imisa marka yacni waxaas ku socotay oo markii dambena xabsi iyo dil iyo rafaad lagu dhigay ayb marka afarta beriyo ay wax isleeyihiin waxbaad uun tihiin maahan adduunyadu intaana adduunyadu waa ka badan tahay aakhiradana kaba sii badan وyqul الذiina آmanuu ahaؤulaaءi اladiina aqsamuu bاllahi jahda aymaanihim wayaquulu اladiina kuwii waxay dhahayaan aamanuu rumeeyey ahaulaa'i kuwaan miyaa haulaa'i kuwaan aladiina kuwii miyaa aqsamuu dhaartay billaahi alla ku dhaartay jahda aymaanihim dhaarahooda adeegeeda inahum iyagu lamacakum la jirkiina inayinay ahaayeen xabidad way hoobatay acmaaluhum acmaashoodii baa burtay kuwaas fa asbaxuu waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaaro oo hoogo xarafkan marka saddex qiraa'o oo sabciyataani baa ku jirto yaquulu ladiina aamanuu waawda laga tago sidaana waxaa akhriyey alibnaani wa naaficun alibnaan marka la yidhaha waa ibnu caamir iyo ibnu kathiir iyo naafic saddexdooda yaquulu ladiina aamanuu bay akhriyeen masaaxiftii maka iyo madiine taallayna yaquulu ladiina aamanuu baa ku taallay masaaxiftii laka la qoray sidaanna waa lawaa la qoray wayaquuluna waa la qoray ayb marka yaquulu marka la akriyo oo yacni waawda laga tago macnuhu marka wuxuu iska noqonayaa yaquulu bacduhum libacdin tacajuban min xaalihim qaarkood baa mu'miniinta qaarka kale u dhahaya iyagoo la yaabaya nimankaa shanigooda ayb wa kaana qaa'ilan yaquulu qof inuu yidhaahdaaba ayaad yani moodeysaa maada qaala almu'minuun yacni mu'miniintii maxay dhaheen xiina idin markaas markaasaa yaquulu ladiina aamanuu mu'miniintii waxay dhaheen waxay dhahayaan qira'a marka iyadu sidaas waaye waana iska isti'naaf un oo ayb waxaa kaloo iyadana xarafka labaad waxa uu yahay oo xarafkan yani qiraa'ada labaadee lagu akriyey wayaquula aladiina aamanuu abuu camara akriyey wayaquula aladiina aamanuu ahaa-ulaai aladiina aqsamuu biاllaahi wayaquula marka la yidhaha waxaa lagu cadfayaa casa allaahu an yaأtiya bilfatxi macnuhu marka wuxuu noqonayaa casa llaahu alla facasa allaahu alla wuxuu xaqiiqo ku yahay an yaأtiya bilfatxi inuu la imaado ayb wacasaa an yaquula aladiina aamanuu wacasaa waxaa iyadana laga yaabaa ama xaqiiq ah an yaquula aladiina aamanuu kuwii mu'miniinta ay inay yidhaahdaan marka haddii wayaquula la akriyo an ya'tiyaday ku cadfanaanay marka ayb laakiin macnuhu ma ahan ogow casa llaahu an facasa allaahu an ya'tiya bilfatxi alla wuxuu xaqiiq ku yahay inuu guul la imaado wa an yaquula inuu yidhaahdo saas yacnii markaa la yidhaha labadaba faacil iyo looga dhigo alle macnuhu ou noqdo facasa allaahu an yaأtiya biاlfatxi wayaquula aladiina aamanuu oo sidaa marka iyada macno ahaan marka qalaq iyaa ku jiraayo oo macnuhu sida saxdaa waxay tahay facasa allaahu an yaأtiya biاlfatxi buu alla xaqiiq ku yahay ayb waan yaquula wacasaa an yaquula aladiina aamanuu wacasaa waxaa iyadana dhow ama yani rajo laga qaba ama xaqiiqba ah an yaquula aladiina aamanuu mu'miniinta inay yidhaahdaan sidaas inay ahaato qiraa'ada saddexaadee xarafkan waxa uu yahay wayaquulu ladiina aamanuu waa sida caasim uu akriyey iyo keyrkiis yani ahlu kuufa wayaquulu ladiina aamanuu marka wayaquulu marka la yidhaha waa iyadana waa iska istinaaf naasib iyo jaazim maadaama uunan gelin istiqbaalkaa un macnahaas unbay keenin wayaquulu ladiina aamanuu waxiina idin markaa goortaas yaquulu ladiina aamanuu kuwii mu'miniinta waxay dhahayaan qaarkood qaarka kale ay ku odhanayaan ahaa-ulaa'i kuwan aladiina kuwii miyaa aqsamuu dhaartay bilaahi alla ku dhaartay jahda aymaanihim dhaarahooda adaygooda yani dhaartooda tan ugu adag yani ku dhaartay inahum iyagu lamacakum idinka la jirkiina inay yihiin kuwii sidaa ku dhaaranayo adduunyada markay joogeen inay idinla jiraan kuwii ku dhaaranayay miyaa kuwan xabitat way burtay acmaaluhum xabitat acmaaluhum in warka mu'miniinta uu ku jiro uu la socdana waa dhici kartaa oo cadfun bilaa caatif ay iska tahay ama in waa hadal cusub oo markaa yacni ilaahay subxaanahu watacaala markaa uu sidaas dhahayaba markaas xabitad way burtay acmaaluhum acmaashoodii way burtay nifaaqoodaas iyo waxyaabahaas ayay marka ku burtay ayb fa asbaxuu waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaaray bay ahaadeen marka yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinih yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow man man qofkii yartadda noqdo oo laabto minkum xaal ou idinka idinka mid yahay can diinihi diinkiisii ka laabto oo ka noqdo fa sawfa mar dambaa yaati llaahu alla uu la imaan doonaa biqowmin qolo qolada oo hayrihim yacni ayaga keyrkood qolada oo yuxibuhum alla uu jecel yahay wayuxibuuna iyagana ay jecel yihiin hu alle qoomka oo adilatin kuwa jilicsan ah oo hayin u ah oo u duleysan cala almu'miniina mu'miniinta korkooda kuwa ku jilicsan oo u naxariista ah acizatin kuwa ad adag ah cala alkaafiriina gaalada korkooda ku ad adag qoomka oo yujaahiduuna jihaadayaan fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ku jihaadayaan walaa yakhaafuuna aan ka cabsanaynin walaa yakhaafuuna ka cabsan maayaan lowmata laa'imin ku eedeeya eediisa daalika kaagaasi fadlullaahi ilaahay fadligiisa waa yu-tii waa siinayaa alle fadligiisa uu siinayaa man axad yashaau ou doonaayo wallaahu alla waasicun mid waasic uu yahay fadligiisa waa caliimun ogaal badan ya meeshanna marka yacni qoladan alla tilmaamaya yaa loo jeedaa waxaa in badan oo mufasiriintu ay yihaahdaan waxaa loo jeedaa abu bakar iyo saxaabadii la dagaal gashay oo markii nebigu dhintay ee diintii ay ka ridoobeen in badan oo dadka ka mid ah iyagu markaa dagaalamay oo dadkii markaa yacni diinkii difaacay oo dadkaa yacni ridoobay la dagaalay qoladaa marka abubakar iyo oo hoggaankii ahaa iyo muslimiintii la jirtay abubakar bay aayaddu ka hadleen waa la yidhi ahlu yaman ay aayaddu sheegaysaana waa la yidhi oo xadiid baa soo arooray isaga laftiisa macnahaas waxyaabaha dhan marka waa ku suuragal in loo jeedo intaaba yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow man yartadda xarafkan naafici wuxuu aqriyey man yartadid faki buu sameeyey waa kala xarafka mudaacafkaabuu kala yani kala fu laba laba xaraf maadaama oo isku ah buu kala fujiyey man yartadda man yartadid buu aqriyay marka labada macnona waa isku mid man qofkii yartadda noqdo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay can diinihi diinkiisii dib uga laabto ka noqdo fa sawfa marka ilaahay waa bedel qaadanaa waxba ku fali maayo isaga unbay dhibaysaa dad ka wanaagsan oo yacni kuwo ka fiican buu la imaanaa alle fa sawfa mar dambe jeer dambe ayaa yaati llaahu alla ou la imaanayaa biqowmin qolo ayuu la imaan doonaa ayb qoomka oo hayrihim kuwaas aan ahayn hore hayrihimta marka waxaan u qadaraynaa waxay tahay manta oo shardiyadaa caa-id u baahan caa-idkaasi marka yacni ismigan muqadarka ah buu ku jiraayo hayrihim himtaas mantay u laabaneen ayb jumladan yuxibuhum iyo adilatin iyona waa jumal yani jumlada yuxibuhum iyo adilatintan kelmaddan dhammaan ayaguna waxay tahay waa wada sifo lianna waa jumal yani jumlo dhacday bacda nakiratin waljumalu bacda nakiraati yani awsaafun wa bacda almacaarifi axwaalun qoomka oo yuxibuhum alla uu jecel yahay wayuxibuunahu iyagana alla ay jecel yihiin jacaylka allah lasoo hormariyey sababtoo ah isagaa shani ah isagaa weyn isagaa qiimi badan shaniga waa inuu alla adiga ku jeclaado adiga addoonaaba tahayba xaqaa lagugu leeyahay nacam laakiin ilaahay inuu adiga ku jeclaadaa shani aada u weyn waay nacam aada u qiimi badan adila adilatin kuwaas oo adilatin adilatin waa jamcu daliil ee daluul jamac uma ahan ayay leeyihin kuwa mar markaa yacni hayin oo iska dullaysan oo hoos iskugu dhigo cala lmu'miniina mu'miniinta korkooda adilatinta marka waxaa la tadmiiniyey calaa asalkuna waxay ahayd adilatin bilmu'miniina in la dhaho yani adilatin lilmu'miniina laam in la lagu tacadiyey ahayd lagu gudbiyo laguma gudbinina waxaa lagu gudbiyey calaa tadmiin baa ku jiro marka waxaa la tadmiininayaa macnaa caatifiina adilatin yacni qoomka oo adilatin kuwa u naxariisanayo jilicsan ah cala lmu'miniina mu'miniinta korkooda ku jilicsan oo ku naxariisto acizatin ad adag cala alkaafiriina gaaladana ku ad adag waa sifada nebiga asxaabtiisa laga bixiyo moxamedun rasuulu llah waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau beynahum yujaahiduuna qoomka oo yujaahiduuna jihaadayaan fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ku jihaadayaan meeshaan marka ibnu jariir wuxuu aada u macneeyey macnaa fii sabiili llaahida waxa ay tahay qur-aanka waxaa aada ugu soo laalaabato wajaahiduu fii sabiili llahi yani yani yujaahiduuna fii sabiili llahi maxay tahay marka alimaamu dabari wuxuu yihi yujaahiduuna waa halgamayaan oo waa jihaadayaan fii qitaali acdaai illaahi ilaahay acdaa'diisa la dagaalankooda yacni dagaalkiisa dhexdiisa yay ku jihaadayaan say u jihaadayaan marka cala alnaxwi aladii amara allaahu biqitaalihim sidii ou alla faray in loola dagaalo maaha say ayagu aamin iska aaminsan yihiin ma aha sidii alla faray inay u dagaalamaanay u dagaalamayaan waalwajhi aladii adina lahum bihi iyo wejkii alla ou u idmay fadalika mujaahadatuhum fii sabiili illahi waa marka mujaahadadooda ay fii sabiili illahi ku jihaadayaan kaas waay markaa qofka yacnii inuu ilaahay dartii u jihaado waddada alle ku jihaado waxay keenaysaa inuu sharciga ku raaco meeshii sharcigu marka uu dhigo inuu dhigo jihaadkaas ciddii uu marka yacni dushiisa uu yeelo uu markaa yacnii ula jihaado habkii ula jihaad la yidhina uu ula jihaado wixii isaga hadduu marka yacni sharciba uunan fiirinin keliya uu iska fiiriyo siduu isaga iska rumaysan yahay ama ay la tahay isagoon ka fiirsanin markaas yacni waxaa weeyaan fii sabiilillaahi ma noqonayo waxaas oo kale waayo fii sabiilillahi waa wix ilaahay amarkiisa lagu raaco ayb walaa yakhaafuuna ma cabsanayaan lowmata laa'imin ku eedeeyo eeddiisana ka baqi maayaan ka cabsan maayaan dalika kaagaasi fadlullaahi ilaahay fadligiisa waaye yuutii waa siinayaa allehii fadligiisa man buu siinaya yashaa-u uu doonayo wallaahu alleh waasicun mid fadligiisu waasic yahay waa caliimun og oo yacni fadligiisa meesha uu dhigayo alla ku og waaye meeshaan marka alimaamu albaqawi wuxuu tilmaamay taariikh yarba wuxuu ka bixiyey xilligii rasuulka dadkii ridoobay wuxuu yidhi wakaana qad irtadda wakaana qad irtadda fii xayaati nabiyi sala allahu calayhi wasalama halaatha firaq saddex qolo ayaa nebiga intuu noolaa ridowday oo diinta ka baxday minhum banuu mudxij ayaa ka mid ah wa ra-iisuhum ninka madaxda u ahaana dulkhamaa dulkhimaar ayuu ahaa cabhalatu bnu kacbin alcansiy wa yulaqabu bilswad aswad baa lagu naanaysi jiray alswad alcansi aswad alcansi qoladaa reer bani mudxij ayuu madax u ahaa iyaga marka waa atbaac buu ku dhex yeeshay waa ridoobeen wa kaana kaahinan ninkaa aswad wuxuu ahaa kaahin kitaab gaabalow mushacbidan oo markaa khuraafiista ah fatanabba'a bilyamani yeman ayuu marka nebinimo ku sheegtay wastawlaa calaa bilaadihaa waana qabsaday yeman buu qabsaday fakataba rasuulu llahi sal l slam ilaa mucaadi bni jabal nebiga mucaad buu u qoray waman macahu iyo dadkii la jiray oo min almuslimiina ah wa amarahum wuxuuna amray an yaxu nnaasa an yaxuhu nnaasa cala tamasuki bidiinihim waxaa la amray marka dadka ku booriye diintooda ha haysteen ile markii mushkila ay timaado iyo xaaditho adag oo diinka baxyo ah dadka waa in horta diinta inay qabsadaan lagu dhiirigeliyo way wa cala alnuhuudi ilaa xarbi lswad waxaa kaloo nebiga ku dhiirigeliyey marka uu amray inay u baxaan dagaalka ninka aswad alcansi dagaalkiisa faqatalahu fayruus addaylami muminiintii marka amarkii rasuulka yeeleen fayruus addaylami baa dilay calaa firaashihi buu ku dilay qaala bnu cumar radia allahu canhu ibnu cumar wuxuu yihi faata alkhabaru nabiya sal l slama min asamaai nabiga waxyibaa samada uga yimid alleylata alatii qutila fiiha habeenkii la dilay faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi qutila alswad albaarixata qatalahu rajulu mubaarak aswad waa la dilay caaw nin barakaysan baa dilay la barakeeyey marka de waxaan waayahan hadda jira waagaas ma jirin nebigu waxibaa loogu sheegay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ilaa wax caawa dhaca isla saacadan inuu ogaado waxibuu ku ogaana ayb qiila waman huwa waa ayaa la yihi qaala fayruus buu yihi marka fabashara faaza fayruus waa liibaanay buu yihi ninkaa fabashara nabiyu sal l slam asxaabahu bihalaaki lswad nebiga marka asxaabtiisa wuxuu ugu bishaareeyey aswadkaa inuu halaagsamay nebiguna waqubida sala allahu calayhi wasalama min alqadi berri oo kale markay ahaydna nebiga waa la oofsaday nebigiyo sakaraad markaa ahaa ayaa waxaan ay dhaceen waalfirqatu athaaniyatu qolada labaad waxay ahaayeen banuu xaniifa bilyamaama reer banuu xaniifa dhulkaa yamaamay joogeen wa ra-iisuhu musaylamata alkadaab ayaa madax u ahaa waxaana la dhihi jiray magaciisa humaamatu bnu qays wa kaana qad tanaba-a fii xayaati rasuuli llahi sal ly slam fii aakhiri sanata cashrin sanadkii markuu toban ahaa aakhirkiis ayuu nebinimo sheegtay wa zacama wuxuuna ku andacooday anahu ushrika maca muxamedin sal l slama fi nubuwati wuxuu yidhi anihi moxamed nebinimadaa naloo qeybiyey yuu yidhi waa waa naloo waa la ila wadaajiyey wa kataba ilaa rasuulillahi sal l slama nebigu warqad usoo qoray min musaylamata rasuulillaahi ilaa muxamedin rasuulillaahi warqadda musaylama ay ka socotaa oo rasuulkii ilaahay ah kulaha waxayna ku socotaa moxamed oo rasul rasuul allah ah markaa isaga nebi nebiga risaaladiisa yani wuxuu leeyahay adina rasuul waa tahay ana rasuulaan ahay laakiin saasuu til uu leeyahay amaa bacdu fa ina alarda nisfuhaa lii wa nisfuhaa laka dhulka nus iyo nusaan u kala leenahay ee wuxuu warqadda usoo dhiibay laba nin oo isaga asxaabtiisii ka mid ah faqaala lahumaa rasuulullahi sal ll slam nebiga wuxuu ku yidhi atashhadaani ana musaylamata rasuulullahi war ma qiraysaan musaylamo inuu idinkaa labadiinaan warqadda ii keenay ma qiraysaan musaylamo inuu rasuul alle yahay qaalaa nacan bay dhaheen haa qaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi lowlaa ana rusula laa tuqtalu la darabtu acnaaqakumaa ergada haddaan la dilin waa idin dili lahaa yuu yidhi maanta laakiin erge ahaanaad u timaadeenoo warqad baad keenteen ergaad tihiin haddaan ergada la dili lahayn waa idin dili lahaa marka nebigu sal l slam sharcigu ku socdaa feerin adee marka maahan inaad uun iska socoto oo bilaa sharci aada iska socoto oo yacni wax allaale kaanamaa sharcigii inuu wax kaa celcelinayo aada ka dhigto mararka qaar dadka qaar baa waxay u qaataan sharcigii marka la yidhaaha laysku celiyo in sharcigiiba ou markaas yacni dad baatil ku socdo inuu sharciga u gargaarayay ka dhigayaan abadan sharcigu baatil yacni shay walbaa qof baatil ku socday qof xaq ku socdaaba shay walbaa sharcigu booskiisa u dhigay qofka addoonkaana waxaa la rabaa inuu booskiisa u raaco ayb hadduu marka qofku ajar ou rabo wanaag oo iyo daacadnimo ay ku jirto mar dambaa marka nimankii waa dambe oo de nebigu dhinta waqtigii cabdullahi bn xilliga cuhmaan ayaa cabdullaahi bnu mascuud ayaa arkay labadoodii markaasuu wuxuu yidhi war hay yacni maxaad ku taagan tihiin sidii aan anagu aaminsannahay iyay yidhaahdeen markaasuu labadiiba dilayba maanta ammaanna kuma joogtiin uu yidhi warqadna ma wadaan uu yihi marka waa dilay marka ibnu mascuud radia allahu canhu marka qofkan dilkiisa isagoo waqti yacni ibnu mascuud hadda qalad kuma gelin rasuulkiina sala allahu calayhi wasalama de awalownan ba qalad gelaynin oo sidii saxda ahayd buu dadka u tilmaamay ayb qoladaa labaad marka ninkaa isagana musaylama sidaa markay dhacday nebigu waa u jawaabay marka min muxamed muxamedin rasuulillahi ilaa musaylamata alkadaab ayuu ila alaana magacaasaa ninkaa u baxay nebinimo ma leh nebinimo ilaahay uunan bixinin maa la helaa nebinimadana nebi moxamed ay kusoo dhammaatay sala allahu calayhi wasalam amaa bacdu faina alarda yuurisuhaa man yashaau min cibaadih waalcaaqibatu lilmuttaqiin dhulka ilaahay addoommadiisa cidoo cidduu doono ayuu dhaxal siiyaa ciribta dambena mutaqiinta iska leh wa marida rasuulullahi sal l slam nebigu waa xanuunsaday xoogaa kadib watuufiya waana la oofsaday fabacatha abuu bakrin khaalida bna alwaliid buu diray abuu bakr ilaa musaylamata alkadaab fii jeyshin kahiir ayuu u diray xataa ahlakahu llaahu calaa yaday waxshiy ilaa musaylama uu dilay uu ku halaagsamay gacanta waxshi ninkii xamse dilay ayb markaa nin aada u kheyr badanna waa dilay isagoo gaala waxshi xilligii u gaalka ahaa nin shar badanna waa dilay oo yacni musaylamat alkadaab gaalnimadii de wixii uu ka dhacayna de muslimnimadii baaba loogu dhaafay waalfirqatu thaalitatu firqada saddexaad banu asad waaye wa ra-iisuhum ninka madaxda u ah wuxuu ahaa duleyxatu bnu khuweylid ibn اlwaliid wa kaana duleyxa wuxuu ahaa aakhira man irtada dadkii ridoobay kuwii u dambeeyey muslim buu awal ahaa waa ridoobay wadaca nubuwata nebinimou sheegtay fii xayaati nabiy sal l slam waqtigii nebiga wawalu man qut waawala man qutila bacda wafaati nabiy sal l slam min ahli ridda ninkii ugu horreeyey oo lala dagaalamay markuu nebiga dhintay kadib dadkii riddada ayuu ahaa ninkan fabacatha abuu bakrin khaalida bna alwaliid ilayhi buabuu bakr khaalid buu u diray fahasamahum khaalidun khaalid waa jabiyey bacda qitaalin shadiid dagaal adag kadib wa aflata duleyxa duleyxatu duleyxa waa fakaday marka famara calaa wajhihi haariban naxwa shaam shaam xaggeedu u cararay uma inahu aslama bacda dalika markaa kadib waa soo islaamay waxasuna islaamuhu islaamkiisuna waa hagaagay qofka marka diintii waa ka baxday bis ku soo noqod male wax ma wax jira maaha yani ninkan hadda yaa ka jariimo badan nebinimo in la sheegto markuu soo islaamay saxaabadu wax kale maynan dhihin islaamnimadiisii marka waa wanaagsanaatay waa loo daayay intaas marka fii xayaati الnabiyi bay ridoobeen nebinimona ay sheegteen wartada bacda wafaati الnabiy sal ا l slam nebiga dhimashadiisa kadibna fii khilaafati abi bakrin khalqu kahiir dad badan baa ridoobay xataa kafa allahu اlmuslimiina amrahm fii nasri diinihi calaa yaday abi bakrin radia allahu canhu ilaa ilaahay uu muslimiinta uga kaafiyey diinkiisana ugu gargaaray abu bakar gacantiisa radia allahu canhu ayb marka dadkaa marka abu bakar dadka ugu horeeya waayo aayadda marka waxay daliil u tahay abubakar khilaafadiisu inay khilaafo sax ah ay ahayd iyo abubakar qiimigii ou lahaabay aayaddu tilmaamaysaa maahan siday shiicadu ka sheekeynayaan iyo abaadiisha iyo khuraafaadka shiicada sax maahan ayb walaa dalika kaagaasi fadlullaahi waa yuutiihi alla waa siinaya man buu siinaya yashaa uu doonaayo wallaahu alla waasicun mid fadligiisu waasic yahay waa caliimun ogaal badan inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wahum raakicuun markii la walaayada iyo walaha meel yacni meelaha aan la dhigaynin oo alla uu xarimay markuu rabbi ka soo hadlay ayaa halkan marka waxaa laga gelayaa xag walaha saxda ah booskiisu waa halkee qaala tacaala alla wuxuu yidhi inamaa wax kale maahne waliyukum allahu ka yacni weligiinu allaahu alla waay wa rasuuluhu rasuulkiisii waay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey waay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey aladiina kuwii yuqiimuuna oogayeen asalaata salaada oogayeen wayu-tuuna siinayeen azakaata zakada siinayeen wahum iyaga raakicuuna kuwa rukuucaya waman axadkii yatawala allaha alla ka weli dhigto wa rasuulahu rasuulkiisa ka weli dhigto iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey fa ina xisballaahi ilaahay xisbigiisa hum iyaga unba algaalibuuna kuwa adkaanaya iyaga un waay inamaa wax kale maahne waliyukum idinka weligiinu allaahu alla waaye wa rasuuluhu waaye iyo waladiina aamanuu muwaalaadkiina iyo gacalka cidaad jeclaanaysaan cidaad yacnii garab istaagaysaan waa allah rasuulkiisii iyo mu'miniintiina aladiina iyo waladiina hay aladiina yacni yuqiimuuna kuwa oogaya waayo asalaata salaada oogaya wayu-tuuna siinayaan azakaata zakada siinayaan wahum raakicuuna jumladan jumla musta'nafo waayo waa la yidhi yani jumla ismiya aan yani waxaan ujeedaa jumla ismiya macduufatun ala cala aljumali qablaha jumlooyinka hore inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu jumlooyinkaas bay ku cadfan tahay wahum raakicuuna oo rukuucayaan ee man maxalka labaade icraabteeda waxaa la yidhaahdaa wahum raakicuuna waagu waawlxaal waaye oo walxaal hum raakicuuna ay kuwa rukuucaya ay yihiin marka wayu-tuuna zakaata damiirka ku jiro waawda yaana jumladan laga xaaleynaa macnuhu marka sidee noqona zakaday bixinayaan xaala kownihim raakiciina maxaa laga wadaa marka zakada iyadoo qofka isagoo rukuucsan miyuu sadaqa ha bixiya miyaa laleeyahay salaada sow nebigu ma dhihin ina fi salaati la shuqlan salaada shuqul iyadaaba shuqul ah inaad salaadna dukato waxna bixiso say isuu keeneen macnaha waxaa laga wadaa walxaal hum raakicuuna ay khaadicuuna rukuucdu maxay ka tarjumaysaa inaad isdullaynaysood ilaahay ukhuduucayso soo maaha markay zakada bixinayaan rabbi bay caabudayaanay ukhuduucayaan ee maahan ayagoo salaad u rukuucsanay zakana dhiibayaan ahar waxaa jiro la wariyo oo cali baa aayaddan ku dhaqmay baa la yihi isagoo rukuucsan baa miskiin u yimid wax tuugsanaayo jeebkau gacanta geliyey isagoo rukuucsan buu siiyey marka dirham iyo amase dinaar buu siiyey laakiin ahar hadda saxiixa maahan daciif marka haddii jumlada jumla xaaliya laga dhigana wahum raakicuuna ay khaadicuuna lilaahi haddii laga dhigo jumlo ku cadfan jumladii horena wahum raakicuuna kuwa hore unbaa la tilmaama waman axadkii yatawala llaha alla ka weli dhigto warasuulahu ka weli dhigto waladiina iyo kuwii aamanuu rumeeyey fa ina xisballaahi ilaahay xisbigiisa hum iyaga unbaa algaalibuuna kuwa adkaanayaan xisbigu marka waa dadka marka isgarabsado oo ayagu yacni mabda' gaara leh oo yacni markaa arrin ay murjinayso waa intii ay arrin murjinaysaba oo arrin marka muhiimad leh isu kaashato isku garabsanayso inta ayaga marka kuwaa yacni yaa xisbi la yihaha kutladaasna marka fa ina xisballaahi hum lgaalibuun xisbullaahina waa lagu sheegay qur-aanka xisbu shaydaanna waa la sheegay wafii suurati lmujaadila alaa ina xisba shayطaani hum lkhaasiruun xisbullaahina halkaan marka fa ina xisballaahi xagga suuradda mujaadilana waa lagu sheegay waxaa marka laga hadlayana de waxay tahay de waa wixii ilaahay xarigiisa qofkau rabbi ugu xiran yahay waay subxaanahu watacaala kitaabka alle ugu xiran yahay ee maa ku yacni dadka kitaabka alle ku dhegan ee xarigooda kitaabka alle ugu xiran yahay yaa laga hadlayaa ee maahan marka kuwaan hadda ayagu magacaas la baxay oo xisbullah magacaas la baxay maahan in laga hadlayo dadka qaara marka waxaas yaabahaas moodayeen kuwaan marka iyagu lubnaan ka jiro raafidadoo shiicada ah waxaa weeyaan abaaliis waaye kuwaas waa ibliisyaal isu tegay waaye afar iyo labaatanka saacna abubakar iyo cumar caydooda un haayo iyo muslin inay khiyaanaan oo laayaan dadka muslimiinta wax ka shaqeeya ayb haddii aadan wax badan ka aqoonin ha ku degdegin ha la yaabin warkaygaas haddii aada wax ka taqaanana ama aada wax kasii og ogaan kartidna waa wax fiiri nacam degdeg maya nacam waayo nimankaasi waa nimankii shiicada amal la dhihi jiray oo magac bedeshay wy nacam marka hore shiicatu amalay kusoo howlgaleen muuse sadri nin la yidhaahdaa madax u ahaa oo khumeynigii dhintay xidid ay ahaayeen ninkaas baa marka balaayada waday wax kalena kama shaqay jirin dadka falastiiniyiinta meesha kusoo qaxay lubnaan ayuu laayi jiray sabra iyo shatiila iyo meelahaas iyo yacnii lubnaa iyaga iyo yahuudda iyo kirishtanka mooranka iyo ayaa isla laayin jiray oo baabi'i jiray dadka muslimiinta waana taariikhya macruufa way sabra iyo shatiila dhowr koley dhacday waxa yahuudda u fududeynayay mar yahuudda mar gacanta la gashay marna kuwaan laftoodaaba dadka laynaya shiicatu amal markii la ogaaday marka xaqiiqdooda oo dadka inaynan siri karin ay soo baxday waxaa la yidhi ninkii waa la waayey muuse sadri ahaa see loo waynaa qof dhan ninkii marka sida u socday waa la waayaa la yidhi libiya iyo talyaaniga uu ku dambeeyaa la yidhi nin marka meeshuu ku dambeeyo meel ka safraayo meel kale aadayo oo la leeyahay lama haayo maxay tahay adduunyadan ka qarsoonaanaysa waa barnaamij oo awal ku jiray barnaamijkii uu dhameeyey meel uu soo gaarsiiyey isaga marka markii dambena marka xisbullah baa kooxdu ay la baxday magacay bedeleen xisbullah baa la ay la baxeen xoogaha waxay muujiyaan cadaawatulyahuud iyo inay mararka qaar la dagaalamayaan iyagaa lagu soo saarayaa waxyaabahaas oo dhan laakiin inta ay muslim ka qabaan ayaa ka badan inta ay yahuud ka qabaan kuwaas marka yaan lagu dagmin qoladaas marka yani raafidadoo shiicada ah yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu aladiina اtakaduu diinakum huzuwan walaciba yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tatakiduu haka dhiganina aladiina kuwa itakaduu ka dhigtay diinakum diinkiina huzuwan jees jees iyo walaciban dheeldheel ka dhigtay wax lagu jees jeesa ka dhigtay walaciban ciyaar ciyaar ka dhigtay min aladiina kuwii xaal ay yihiin uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka min qablikum idinka hortiin iyo walkufaara gaaladii haka dhiganina owliyaaa haka yeelanina haka dhiganina owliya iyo gacal iyo aada garabsataan waataquu llaha alla ka cabsada in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina haddaa mu'miniin tihiin rabbi ka cabsada waidaa haddii naadaytum aada dhawaaqdaan ila salaati salaada intii ka ah u dhawaaqdaan ittakhaduu waxay ka yeeshaan oy ka dhigtaan haa salaadii bay husuwan mahzuu-an bihaa tu lagu jees-jeesay ka dhigtaan iyo walaciban dheeldheel daalika kaagaasi ciyaartaas iyo jees-jeeskaasi minhum yacnii iyaga xaggoodu ka ahaaday biannahum bisababi annahum iyaga qowmun qolo inay yihiin ayuu xaggooda uga ahaaday qolada oo laa yacqiluuna aan waxgaranaynin mar labaad baa marka alla gaaladii ahlu kitaabkii yahuudiya nasaara iyo mushrikiin oolewal kufaaradan kulli waa isla soo gelayaane kuwaasna si gaara loo xusay markaa gaaladii oo dhan ba ha ka weli dhiganin oo alla leeyahay yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tatakiduu ha ka dhiganina aladiina kuwa itakaduu ka dhigtay diinakum diinkiina huzuwan wax lagu jeesjeeso walaciban dheeldheel wax lagu ciyaaro ka dhigtay min aladiina kuwii xaal ay yihiin uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka min qablikum idinka hortiin kuwaan marka gaar maxaa loogu xusaa ila wal kufaara oo caam ahaa imaan doontee kuwaan iyaga maxaa gaar loogu sheegay kuwaan iyaga dadka de diin iyo waxbay ku qaldayaan oo waxay leeyihin annaga kutub samaawiyaan haysanaa nebi nebiyullaahi muusa nebiyullaahi ciisa waxbay sheeg sheegayaan dadka waa siri karaan kuwaas marka gaara si gaar ahaaneed oo alla u xusay walkufaara iyo gaaladii ha ka dhiganina owliyaaa gacal iyo garab ha ka dhiganina wataquu llaha alla ka cabsada in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina haddaa mu'miniintihiin ilaahay ka cabsada marka maxaa sidaa loo leeyahay fa inahum laa ya'luunakum khabaalan fasaad idinkaga gaabin maayaan wain wain adharuu lakum wain adharuu lakum mawaddatan wa sadaaqa si kastoo idinkugu muujiyaan saaxiibtinimo iyo kalgacayl fasaadkiina ka gaabin maayaan wataquu llaha alla ka cabsada in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina mu'miniin waidaa haddii naadaytum aada dhawaaqdaan ila salaati salaada xaggeeda aa u dhawaaqdaan waa marka la aadaano ood salaadii u dhawaaqdaan ittakhaduuhaa waxay ka dhiganayaan salaadii husuwan wax lagu jees-jeeso walaciban iyo wax lagu ciyaaro daalika kaagaa oo jees-jeeska iyo ciyaarta minhum iyaga xaggoodu kasoo fulay uu ka imaanaya biannahum bisababi annahum iyaga qowmun qolo inay yihiin qolada oo laa yacqiluuna aan wax garanaynin qul yaa ahla alkitaabi hal tanqimuuna mina ilaa an aamanaa biاllahi wamaa unzila ilayna qul waxaa tiraa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow hal tanqimuuna ma kahanaysaan minaa annaga xaggeenna miyaad ka kahanaysaan ilaa an aa yacni ma noqoonsanaysaan ilaa an aamanaa inaan rumaynay billaahi alla inaan rumaynay maahay ma wax kaleaad nagu nacaysaan iyo wamaa kii aan inaan rumaynay unsila la dejiyey ilaynaa xaggeenna loo soo dejiyey iyo wamaa waladii kii unsila la dejiyey min qablu hadda ka hor yacnii kiina lagu soo dejiye ka hor wixii lasoo dejiyey inaan inagu sidaa rumaysannahay taa miyaa nagu qoonsanaysaan ood nagu dhibsanaysaan wa anna akarakum badankiina faasiquuna kuwa daacada rabbi ka baxay inaad tihiin taa miyaad annaga nagu qoonsanaysaan hal tanqimuuna marka hal takrahuuna mina ma nagu nacaysaan naqamtu calayka anqimu naqamana waa lagu keeni karaa naqimana waa lagu keeni karaa wanaqimtu anqamu bimacnaa karihtu wawajadtu yacnii miyaad hal tanqimuuna ma qoonsanaysaan oo ma kahanaysaan minaa inaga yacni xaggeenna miyaad ka kahanaysaan ood nagu ood nacaysaan xaggeennama waxaa un ka nacaysaan ilaa an aamanaa inaan rumaynay billaahi alle alle inaan rumaynay miyaa nagu dhibsanaysaan iyo wamaa waladii kii unsila la dejiyey ilaynaa annagana loo soo dejiyo qur-aankii ah iyo wamaa waladii kii unsila la dejiyey min qablu min qabli maa unsila ilaynaa wix innagana lagu soo dejiyo ka hor kutubtii lasoo dejiyey taa inaan rumaynay ma ma arrintaasaad nagu haysataan macnaha wa ana akarakum faasiquuna mowdiceedaa war badan ku jira xagga icraabta marka la ogaadana macnaheeda markaa ishkaal ayaa daaweysmaya ayb waxaa la yidhi mowdicu nasbin waayo wa ana akarakum faasiquun waxayna ku cadfan tahay ilaa an aamanaa ilaa an aamanaa ayb yay ku cadfan tahay ishkaal baa markaas imaanaya haddii saa la yidhaha oo macnuhu wuxuu noqonayaa ma waxaa nagu nacaysaan inaan alla rumaynay adinkuna aa faasiqiin tihiin ayaga ma ayagaa faasiqiin isu aaminsanba iyaga inay faasiqiin yihiin maba isku rumaysnaba maxaa laga wadaa marka meeshaa marka ishkaal baa ka imaanayo iyada iyaga ma sallimayaan arrinta ah inay faasiqiin ay yihiin laakiin macnuhu wuxuu yahay hal tanqimuuna minaa ma waxaad naga dhibsanaysaan annaga ilaa iimaananaa annaga iimaanka iimaankeenna iyo wa fisqa aktharikum annaga iimaankeenna iyo badankiinoo faasiqiina labadaa arrinoo kulmay miyaad nacaysaan waa idinka ood nagu nacaysaan inkastoo ayagu aynan sallimaynin laakiin labadaa arrinaa jirta hadda labadaa arrinoo bimajmuuci haadayni alamrayni maa nagu dhibsanaysaan macnaha labaad wuxuu leeyahay kii horeo kale waay waa mowdicu nasbin waana ku cadfantaha laakiin tawjiiha bedelano tawjiihu waxau yahay waxaa la qadaraa maxduuf baa qadarano hal tanqimuuna mina ilaa an aamanaa ee ilaa iimaananaa bila bima billaahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila min qablu wactiqaadanaa baa qadaran waxaa nagu nacaysaan annagu inaan rumaysannahay ana aktarakum faasiquun badankiin inaad faasiqiin tihiin rumaynta aan rumaysannahay miyaad dii miyaad nagu diideysaan marka wa ana aktarakum waxaa u qadaran wactiqaadanaa ana aktarakum faasiquun ayb mowdic yacni si kale oo loo tawjiihiyey waxay tahay waawa in laga dhigo waawulmaciye oo marka ay tahay hal tanqimuuna minaa ma waxaad nagu qoonsanaysaan ilaa iimaananaa iimaankeenna maa wax kale miyaad nagu qoonsanaysaan wa ana aktarakum maca fisqi aktarikum xaaladaa marka waaqicaa laga warramaa iimaankeenna maca fisqi aktarikumna lala qabo badankiinao faasiqiinana lala qabo miyaad nagu dhibsanaysaan sidaana marka waa layihi ficil muqadara in loo soo qadarana waa la sheegayo oo ah macnaha hal tanqimuuna mina ilaa an aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila min qablu wa ana aktarakum walaa tanqimuuna idinku ma nacaysaanoo ma kahanaysaan ana aktarakum faasiquun badankiin inaad faasiqiin tihiinna ma dhibsanaysaanoo ma qoonsanaysaanoo ma nacaysaan arrintaas sidaas in lasoo qadarana waa iyadana waa wej kale intaas waa marka wa ana aktarakum fii mowdici nasbin aan ka dhigno mowdicu jar haddii laga dhigo majruur laga dhigo waxay ku cadfanaanaysaa bimaa unzila ilaynaa wixii annaga nal inaan rumaynay wixii annaga nalagu soo dejiyey xaggeena loo soo dejiyey wa biana aktarakum faasiquun badankiin inaad faasiqiin tihiin inaan rumaynay miyaa nagu haysataan maanaa saasay noqonay markaas marfuucnimona marka waa la tilmaamayoo wa ana aktarakum fii mowdici rafcin inay tahay oo oo markaa la qadarayo wamacluumun ana aktarakum faasiquun waxaa la ogyahay badankiin inaad faasiqiin tihiin aduu tawjiihaadkaa tirada badan oo naxwigaa ku jiro ishkaalkaas baana lagu bixinayaa tawjiihaadkaas oo dhan marka ayb hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalih وaصxabi